wasiirka gaashaandhigga ee soomaaliya cabdulqaadir maxamed nuur jaamac oo ka hadlay magaalada muqdisho ayaa sheegay inay dhowr jeer oo hore uga digeen shacabka inay ka fogaadaan meelaha ay shabaabka joogaan ee iskorimaadyada lagula galo haddana weli ay arkayaan dad sheeganaya inay khasaare ka soo gaartay waxaad og tihiin dagaal in lagu jiro waxaad og tihiin shabaab iyo annaga waxaan ahayn xabad inaynan naga dhexaynin waxaad og tihiin madaxweynaha inuu ku baaqay in cir iyo dhulba laga weerari doono haddana dad shacab oo meelaha taaganoo shabaab meel lagu duqeeyey baa wax naga soo gaareen lehaa la maqlaa shabaab meel lagula dagaalamay inay haddana ay maaragtaa xoolaheedaa joogay inay leeyihiinaa la maqlaa shabaabkiibaa dadkii soo dhex maraayo inta dharka kasoo siibo wuxuu leeyahay waa waa la maarata waa lana garaafeeyey war shabaab meeluu joogo iyo meeluu ka dhow yahay ka fogaada wakti dhow wax weyn oo weyn oo aynan filanaynin baa shabaab ku dhici doono meeluu shabaab joogo dhibaatay ay kugu gaarin war cirkaa lagaa duqeynaa ma qarsanayno waxaa soo ridayno ma qarsanayno oo dhulkaa liidinka duqeynaa waxaad arkaysaanoo huba meeshaan yaalo shabaabaan u samaysanay iyo cadow dibadda ah iyagaa lagu ridaa meelay wax ka soo gaari karaanoo garaafo kaa soo gaari karto xoolahaaga ka fogayso oo ceelay iyaga lagu duqeyn rabo ama iyago ay bii kasoo doonanayaan ka fogow oo guri ay iyaga soo galeen ilmahaaga ka kaxayso war cafis meeshaasi male shabaabaan ag joogay waxbaa igu soo dhacay maxay ii gaareen cafis male war boqol jeeraan dignay oon waa hadalnay oon waan sheegnay war shacabkaygii wax laga fogaado meel hadalka wasiirka ayaa imaanaya iyadoo dowladda soomaaliya labadii sano ee lasoo dhaafay ololo dagaal oo xooggan ay ku qaaday deegaanada galmudug iyo hirshabeelle kaasoo ay ku doonayso inay kaga saarto kooxda al-shabaab ololaha dagaal ayaa waxaa qayb ka ahaa saaxiibada caalamka oo xagga cirka ka taageerayay iyo maleeshiya madani ah kuwaasoo iskood ugu kacay la dagaalanka al-shabaab kadib markii ay sheegeen inay dhibaato kala kulmeen dagaalada ayaa waxaa barbar socday duqaymo dhanka cirka ah iyadoo muddadaasi sidan oo kale madaxweynaha soomaaliya uu si adag oga hadlay xasan sheekh maxamuud ayaa xilligaasi rayidka u jeediyey digniin ah inay ka fogaadaan agaga dagaalka iyo deegaanada ay ku sugan yihiin kooxda al-shabaab meel kastoo joogaan waxaan la socodsiinaynaa ama uga digaynaa meesha shabaab jooga inay ka fogaadaan nin kastoo shabaaba waa hadaf ciidan kastoo shabaaba waa hadaf qof kastoo shabaaba waa hadaf sida ay dadka soomaaliyeed hadaf uga dhigteen ay u dilayaan ayaguna waa hadaf agtooda ha ku dhaawacmin hana ku dhimanin ka fogaaw ka fogaaw waa la duqaynaa waa lala diriraa waa lagu duulaa waa laga duldegaa waa la wax walba oo dagaal uu ku furan yahay shabaab ku furan shacabka soomaaliyeed sharafta leh waxaan ka codsanaynaa ha ka fogaadaano meesha uu shabaab jooga meelaha dadaan wacyi gelinaynaayo waa wacdinaynaa ay leeyihin wacdigooda waa wacdi qaldanayaan loo tegin meelaha ay joogaan yaan laga dhowaanin meesha uu yimaado tartiib ha looga dhaqaaqo qofkii afduubtaanay afduub ku haystaan waa meeshiisa garaawshiyuu leeyahay ka fogow ayadana waa talo kale fariin kale oo shacabka soomaaliyeed aan gaarsiinayno haddii alla yidhaahda dagaalka shabaab ha ku dhimanin adiga oo aan ayaga ka mid ahayn oona ognahay dadka soomaaliyeed inaayay shabaab ka mid ahayn ay ku mabda ahayn ay ku rabitaan ahayn ay ku magaciisi ahayn dadka soomaaliyeedow walaalayaal ka fogaada ka fogaada shabaab digniinta dowladda soomaaliya ayaa ku soo aadaysaa iyadoo isu diyaarinaysa bilowga wejiga labaad ee howlgalkeeda ka dhanka ah al-shabaab iyo soo gebagabaynta howlgalka admis ee nabad ilaalinta midooda afrika kaasoo lagu bedelayo howlgalka cusub ee eu som